bismi اllahi الرحman الرaحim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllahi wcalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira ilaaha ka abaalmarya subxaana wa tacaala sheekha kelmadda qiimaha badan le inoo soo jeediyey intaa kadib waxaynu uga gudbi doonaa su-aalihii dadweynaha inaga soo gaadhay inuu sheekh weydiino su-aasha koowaad sheekh waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa waxaan ahay ruux dhabarka ka jaban gaas dari xunna waan leeyahay oo qof aan soomi karayna waan ahay markaa maxaan yeelaa ayaa uu leeyahay
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira qofka xanuunsanaaya ama xanuunkiisu ha noqdo jabniin uu jabay ama xanuuno kale oo haya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ruqseeyey mar haddii xanuunka iyo soomku aanay isqabanahayn oo haddii uu soomo xanuunku uu sii kordhaayo ama bogsashadiisuba ay dib u dhacayso ama mashaqo kadeed iyo culays dadka soomaa ka ay soomka kala kulmaan dheeraadkaa uu kala kulmaayo soomka waxaa ilaahay u ruqseeyey qofkaasi inuu afuro faman kaana minkum mariida aw calaa safar faciddat min ayaamin ukhar qofka xanuunsanaaya amaba se socdaalkaa waxaa ruqso loo siiyey inuu iska afuro oo dabeetana maalmahaasi bisha rabadaan ka mida waa furay uu qalleeyo oo maalmo kale oo bisha rabadaan marka ay baxdaa inuu soomo mararka qaarkoodna qofka waajib baaba ay ku noqon kartaa inuu afuro ruqsanimada way dhaafi kartaa ruqso waajiba bay noqon kartaa waa haddii qofku uu dhimanayo haddii uu soomo ama kadeed culisiba uu ka soo gaadhayo soomka oo aanu qaadi karin oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira wuxuu arkay zixaaman wa rajulan qad dullila calayh meel lagu buuqsan yahay iyo nin loo hadheeyey oo dallaalnimo loo sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yihi waa maxay waxa lagu yihi waa qof sooman oo dabeetana soomkii intuu xeji waayey miyir doorsoomay wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri alsiyaamu fi safar khayrka ka mid maaha soomka noocaasa ee qofka xaaladdaa gaadhsiinaya safar iyadoo qofka uu ku jiro uu soomo marka ma banaano weeyaan macnaheedu soomka qofka xaaladdaa gaadhsiinaya ama safar ha noqdo ama mid xanuunsanaya ha noqdo waxa waajib ku noqonaysa inuu ruksada qaato mar haddii xanuunku uu yahay mid la rajeynayo in laga bogsado oo jabniinku waa mid la rajeynayo qofku inuu ka kabmo sidaasoo kale gaas tarigu waa mid la rajeynayo qofku inuu ka bogsado haddaanu ahayn mid ay ka dayriyeen dhakhaatiirtu dhakhaatiirta lagu kalsoonyaha ay yidhaahdeen qofkaasi inuu ka sii dara mooyaane rajo lagama qabo inuu ka soo reeyo waxa ay noqonaysaa inuu afuro dabeetana uu qalleeyo haddii uu yahay kaa la yidhi rajo lagama qabo inuu ka soo reeyo inuu ka sii dara mooyaane wuu afuraya waxaanu bixinayaa fideo oo ah طcaamu miskiin maalin walba inuu miskiin quudiyo wallahu aclam
baarak اllahu fiik wajazak اllahu khayra su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaad ka waran ka warrantaa haddii aan kala garan waayo labadii eedaan waan ka shakisanay ma kii horaa mise waa kii dambe dabeedna aan suxuurtii iska cuno wax qalaa miyuu korkayga saaray
qofku haddii uu ka shakiyo inuu habeenkii dhammaaday oo waagii uu baryey asalku waxa weeye inuu habeenkii weli baaqi yahay waayo habeen baa marka hore lagu jiray yaqiin la hubaabay taasi ahayd qaacidada sharcigiina waxay tidhaahdaa alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta iyo waxaa la hubaa shaki kuma suulo oo wixii aada hubtay haddii aad ka shakido shakigaa waxba ka soo qaadi maysa waxaad hubtay inaad weyse qabtay waxaad ka shakiday inay weysahaasi jabtay shakigaa waxba ka soo qaadi maysid waxaad xukunka ku dareerinaysaa weli inaad weyse qabto habeen baad ku jirtay rabadaan oo xalaal ay kuu tahay inaad cunto ood cabto oo waxaa qofka sooman xaaraanta ka aad samayso waxaad ka shakiday habeenkaasi inuu baxay shakigaa waxba ka soo qaadi maysid waad iska cunaysaa waad cabbaysaa ilaa aad yaqiinsanaysid inuu waagi baryey ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaa qur-aanka waa ku ishaaray ama waa ku tilmaamay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu siyaama ilى اleyl ilahay wuxuu uhi cuna oo caba ilaa cadaanka maalinta iyo madowga habeenku ay idin kala soocmayaan macnaa waagu inuu cadaaday aada yaqiinsanaysaan waagu inuu baryey yaqiin agtiina ay noqonayso bilaa shake kadib marka waaga noocaasi uu baryo soomka bilaabo ilaa habeennimada soomka wada ilaa gabalkuu dhacayo marka aayadda qur-aanka waxay tilmaantay ilaa waagi inuu bariyey ay kuu caddaanayso hubaal agtaada ay noqonayso inaad iska cuni karto aad iska cabi karto waana sida ay ka fahmeen asxaabu rasuulillaah saxaabigii la odhan jiray cabdillahi bni cabaas radi allahu canhu nin agtiisa fadhiya ayaa la weydiiyey mas'aladan oo kale oo nin baa wuxuu ku yidhi waxaad ka warantaa haddaan ka shakiyey waagii inuu baryey wuxuu idhi iska cun ilaa aad gaadhayso wakhtiga aad shakiday markaad shakidana jooji cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu uu khilaafo wuxuu uhi laa kul maa shakagta xataa laa tashuka intaad ka shakisan tahay inuu habeenkii dhammaaday oo waagii uu baryey iska cun ilaa aada gaadhayso heer aanad shakiin oo aada noqonayso mid huba waagi inuu baryey marka adoo ka shakisan waagi inuu baryey haddii aada suxuuratay waad iska wadanaysaa soomkaaga xataa haddii marka dambe ay caddaato wakhtigaad wax cunaysay inuu waagu berisanaa mar haddaad adigu islahayd weli waa habeen waaga berigiis inaad ka shakisanayd waxa adigu aada islahayd baa xukumku uu ku dhismaya soomkaagana saasaad ku dhammaystiranaysaa wax qallaana laguguma laha wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayra su-aashana sheekh waxa uu leeyahay rabadaantii waxa la xidhaa jimka kiisa waaweyn ka yaryar markaa dadka ma geli kara
wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam habeenka u horreysay rabadaan ay bilato wuxuu ihi sufiyat shayaaiin fii riwaaya sulsilati shayaaiin waxaa la xidhxidhaa garar lagu xidhaa waxaa la silsiladaya shayaadiinta shayaadiinto dhanna maaha maradat uljaan shayaadiinta kuwada madax adag ee halista ah kuwaasaa la xidhxidhaa buuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka shayaadiinta kuwii kale in aanay xidhxidhnayn ayaa xadiidkaasi uu tilmaamaya dadka oo dhanna lagama xidhxidho shayaadiinta shayaadiintaasi waxaa qura oo ay ka xidhan yihiin dadka muslimiintaa ee muuminiintaa ee saalixiintaa ee rabadaan sooman qofka aan soomanayn ama ilaahay caasiyaaya kama xidhno saasay ugu furayiin say idhahdaan ahlucilmi oo ka sheekh lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo ma odhan karna dee rabadaan markay bilato gaalada shayaadiintii waa laga xidhay oo shayaadiintii waxa weeyaan lumin maayaan oo gaalnimadaa usii qurxin maayaan wakadalika dadka aan bisha rabadaan aan soomahayn marka waa dhici kartaa bisha rabadaan shayaadiinta aan xidhnayni inay dhibaateeyaan dadka qaarkood oo ay dureeyaan oo hawlihii dee ay qaban jireen wakhtiyada kaleba ay qabtaan wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxau leeyahy waxaad ka warantaa anigoo sooman haddii aan maydho maydhashadaas soomkayga wax ma yeelis
qofka soomani waa maydhan karaa looma diidin qofka sooman maydhashada hauba maydhanayaba inuu isqaboojiyo hauba maydhanayaba in maydhashadaasi haraadka ay ka biiso ama ay ka khafiifiso nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman waa maydhan jiray maalin kulaylku uu daran yahay uu soomanaana biyuu madaxa rasuulku calayhi salatu wasalaam iskaga shubay si uu isu qaboojiyo oo haraadku waxa weeyaan uga khafiifo marka meelahaad u qabow ama la rusheeyeyba ama eesi qaboobay uu ka shidan yahay qofka sooman waa fadhiisan karaa waa seexan karaa biyo qabo waa ku maydhan karaa maalinta gelinkeeda hore duhurkii gelinka dambe looma diidin qofka sooman oo qofka sooman waxyaabo gaara ayuunbaa loo diiday waxyaabihii kale waxaa asal u ah inay sidii mubaax ugu yihiin lamana odhan qofka sooman marka aad sooman tahay naftaada ciqaab oo cadhuuf ha liqin oo ha isqaboojinin oo ha maydhanin oo qoraxda istaag ilaahay subxana watacaala ma odhan oo ilaahay qani buu ka yahay in nafaheenna waxa weeyaan aynu cadibno waa cibaadada gaarka ah ee waxaa laynoo diideen ee laynoo caddeeyey wixii laynoo ogolaa markii hore sidii baa laynagu ogol yahay inta adiladu ay tilmaantay in laynaga mamnuucay mooyaane wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa qofku isagoo soomaan haddii ay ka timaado madidu soomkiisi miyuu ka jabaya
madidu waa biyaha bani aadamka ka yimaada marka dareen uu galo dareenkaa waxaa kiciyey wuxuu doonayabaa ha noqdee marka ma aha iyadu manida oo ah biyaha bani aadamka laga abuuray ee meedhashada waajibiya manidu waxay waajibisaa oo qura istinjo iyo weyso waxyaaba weysada jabiya ayay ka mid tahay oo markii cali bin abi aalib radi allahu canhu arrinkaa uga cawday rasuulka calayh isalaatu wasalaam isla markaana isagoo nebiga ka xushoonaya maadaama dee nebigu sodogii u ahaa oo xidid ay ahaayeen uu u faray saxaabigii miqdaad bin aswad la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi liyatawada waliyaqsil madaakirahu ha istinjoodo oo hana weysaysto soomka marka aynu u nimaadno waxyaabaha soomka jebiye ka mid maaha biyaha taranka qofku haddii uu si ulakaca isaga keeno soomku uu ka jabaya waa qof shahwadiisii gutay oo aan ka soomin laakiin madidu iyadu la xukumaaha oo soomka jebin mayso waxaa la isweydiin karaa ajarkii soomka qofka ma ka nuqsaaminaysa haddii qofku u bareedo isagu dareenkiisa inuu kiciyo oo uu dhegaystay wax kicinaaya ama uu taabtay amaba se waxa weeyaan uu eegay oo uu daawaday shay kuma jiro in ajarkii soomku uu nuqsaamayo waayo qofkaasi shahwadiisii kama wada soomin soomkana qofka sooman ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaama ku ammaanay inuu cuntadii iyo cabistii iyo shahwadiiba ilaahay daraaddi uga tegay yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli raashinkiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii ayuu daraaddi uga tegay buuhi ilahay subxana wa tacaala markaa qofkan iyaanu wada gudanin shahwadiisii laakiin kamuu wada tegin markaa soomkiisii nuqsaan bay ku ridaysaa xagga ajarka haddii arintaasi si khaldan waxa weeyaan shareecadu aanay u ogolayn uu u sameeyo dareenkiisa u kiciyey wallahu aclam
baarak allahu fiik jasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxa le waxaad ka warantaa saambuusaha hilibka geela laga sameeyey wuu jabinayaa waxa weeyaan weysada qofka aan kala ogeyn inuu yahay hilib geel iyo in kale kaasi waxa weya weysadiisi ma ka jabaysa
hilibka geelu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha weysada jabiya arrinkaana waxaa caddeeyo si cad oo aan muran iyo madmadow toona lahayn u sheegay nebiyuna moxamed calayh isalaatu wasalaam wa fii saxiixi imaami muslim min xadiidi jaabir bni samura ana rajula qaala lilnabiy calayh salaatu wasalaam atawada'u min luxuumi lhanam waxaa nebiga calayh salaatu wasalaam u yimi nin wuxuu ku yidhi hilibka adhiga miyaan ka weysaystaa faqaala tawada min luxuumi lhanami in shita wuxuu hi rasuulku calayh salaatu wasalaam hilibka adhiga haddaad doonayso ka weysayso markaa u cunto yacni haddaad doonaysana waxbaa ka weysaysane weysadaadi waad qabtaaye iska tuko su-aal labaad buu nebiga calayh salaatu wasalaam weydiiye wuxuu yidhi atawada'u min luxuumi libil hilibka geela miyaan ka weysaystaa faqaala calayhi salaatu wasalaam tawada min luxuumi libil ka weysayso waa amar ka weysayso hilibka geela markaad cunto waxaa kaloo la mida xadiiثu اlbarا bni caazib aladi rawaahu abu dawuud ana الnabiya calayh الsalaaةu wasalaam qaal tawada'uu min luxuumi اlbil rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ka weysaysta hilibka geela waa warcan weysana haddii lagu sheego qur'aanka ama xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa looga jeedaa weysada sharcigaa baa looga jeedaa ee weysadan salaada loo weysaystaa loogama jeedo waxaa luqada carbeed weyse loo yaqaan mararka qaarkood sida qofku inuu farxashoo kale labada xadiid laa mucaarida lahumaa xadiid kale oo saxiixa oo ka hor yimi oo sheegaya hilibka geela inaan laga weysaysan ama inta la cuno in layska tukan karo iyadoon la weysaysan ma jiro lamana odhan karo waa mansuukh oo waxaa naskhiye xadiidka jaabir kaana akhiru اlamrayn min rasuuli اllaahi tarku lwuduu mima masat innaar xadiidkaasi wuxuu odhanayaa nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa ku dembeysay waxaa la kariyey ka weysaysigii uu ka weysaysan jiray inuu iska daayey waayo xadiidkaasi waa caam waa xadiid guud oo wixii la kariyey o dhan bay ka warramayaan hilib geel ha noqdo hilib ari ha noqdo wax kale ha noqdo labadan xadiida aynu sheegnayna waa khaas oo waxay si gaara uga warrameen oo xukum gooniya ay siiyeen hilibkii geela waalkhaasu yaqdii cala alcaam daliilka mas'alada u gaarka ahi isagaa meesha ka saaraya daliilka si guud masalada uga hadlaaya oo kaa khaaska ayaa lagu camalfalaya lamana odhan karo xadiidkaasi xadiidka waa naskhiye waayo naskhiga shuruuddiisa waxaa ka mid a an laa yumkina aljamcu bayna daliileyn labada daliil in la iswaafajiyaa inaanay suurtoobin labadan daliilla in la iswaafajiyaa hadda waa suurtowda oo maxaa la ysku waafajinaya sida aynu sheegnay in la dhaho xadiidkaasi waa caamoo hilibka geela si gaara ugama hadal xadiidkanina si gaaruu hilibka geela uga hadla waxaa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kala qaaday hilibkii geela iyo hilibkii adhiga labadoodaba waa la kariyey hilibkii adhiga wuxu uhi haddaad doonaysa ka weysayso hilibkii geelana nebigu calayhi salaatu wasalaam ka weysaysa buu ihi waxa nebigu uu yidhi ka weysaysa maaha inuu yahay wax la kariyey waayo haddii taa ay tahay dee hilibka adhigana ka weysaystu odhan la ila hilibka adhigana waa la kariye laakiin waa likownihi laxma ibilin waa inuu yahay hilib geel awgeed walihaadaba wuxu yidhi alimaamu shaafici raximah llahu tacaala idaa saxa alxadiidu qultu bihi aw dahabtu ilayh xadiidkaa ku soo arooray hilibka geela in laga weysaysanaayo hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaado xadiidkaasna anuu ku tegayaa madhab i ah xadiidkuna sida aad maqashay wuu ansaxay walihaada ba alimaamu lbayhaqi raximah llahu tacaala oo ka mida culimada xadiidka ee shaaficiyada ee aqoonta dheer xadiidka u lihi wuxuu yidhi hilibka geela in laga weysaystaa waa madhabka shaafici walow shaaficiyada dambe haba khilaafaanbe waayo لأن الشhاaفiعية قاaل إdا صح الحadيiث في لحم الإبل قلت bه وqad صح الحadيiث شhaaفiعي wuxuu yihi xadiidka hilibka geela in laga weysaysanayo sheegayaa hadduu nebiga ka sugnaado xadiidkaasna anigu qaadanaya shaaفiعي wuxuu ahaa xadيiث raaci dliilku hadduu u cadaado dliilku raaci jir وqad صح الحadيiث buu yihi aلimaم البyhaqي رaحimه اللaه xadiidkuna uu ansaxay oo uu ka sugnaaday nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلام إذا waa madhabkii شhaaفiعي walihaadaba culimo badan oo culimada shaaficiyada ka midi madhabkaasi ay doorteen waa culimada ka mida albayhaqi waxaa ka mida alimaam الnawowi raximah اllah saaxibu اlminhaaj wاlmajmuuc oo wuxuu ihi fi اlmajmuuc wa huwa almukhtaaru alaqwى daliilan in hilibka geelu weysada uu jabiyaa waa sida aanu dooranayno aanu ku tegayna buui waana sida xooga badan daliil ahaan waxaa asxaabta yadu shaaficiyada mutaahiriinta buu ujeedaa dambeeyey ay xadiidkaa kaga jawaabeenna waa daciif buu yihi qaar yidhi waa mansuukh iyo qaar yidhi weysadaba waxaa looga jeedaa faraxalasho oo wax daciifa weeye xadiidkaan laga horgeyn karin wakadalika alkhaaabi raximah اllah saasuu ku tegey wabnu lmundir wabnu khusayma wakuluhum min culamaai shaaficiya almuxaqiqiin almuxadisiin alfuqahaa saasay dhammaantoodba waxa weyaan ay ku tageen hilibka geelana xaqiiqadiisaa la eegaya waxaa wax aada iyo aada loo qariibsado looga yaabo ah in wadaadada qaarkood ay yidhaahdaan haddii magacu isbedelo xukumkuna wuu isbedelaya hada yukhaalif annusuus walqawaacid asharciya taas waxay khilaafsantahay adilada iyo qawaacidda shareecada lagu yaqaan shareecadu xukunka kuma xidha magaca xukumka waxay ku xidhaa shay xaqiiqadii waxaa la idhaahda khamriga magaca alkhamru lahaa markii waxyigu uu soo degaayey xukumka xaaraantimayntiisa ama wuxuu ku xidhanya magaciisa mise xaqiiqadiisa dee magaciisa kuma xidhna oo maantaba cidda magaca khamri u taqaana way yaryihin magacyo kalea loola baxay soo maa haddaynu idhaahno magacii ayaa isbedelay xukumkuna wuu isbedelaya dee khamriga dadka magac kale ula baxay waxay noqonaysaa inuu xalaalu noqday ile magacii baa isbedelay xaqiiqaduna sidaa ma aha waxaa la eegaya in xaqiiqadiisa waxan wax lagu sirkhaamo ma yahay hadduu qofku in badan ka cabo ma ku sirkhaamaya haa idan intiisa yar iyo intiisa badaniba waa xaaraan magaciisu wuxuu doonayaba ha noqdee sidaasoo kale hilibka geela xaqiiqadii hilibka geela hilibgeelnimo meeshan ma taalla dadku magacay doonayaan ha u bixiyaan dadku mar waxay odhanayaan jabdhan mar waxay odhanayaan muqumad mar inta ay roodhi soo iibsadaan oo hilibkii geeloo kuuskuusanay ku dhex guraan bay odhanayaan sandawaj baan cunay mar inta yaryareeyeen bay odhanayaan suqaar mar isagoo ka yaro buurbuuran bay odhanayaan roos soo maaha mar waxaan saambuusaha lagu tilmaamay ku dhex gurayaan mar duqad baa loo bixinayaa laakiin xaqiiqadu waa maxay magacaa kalee la doonayaba ha loo bixiye hilibkaa haddii la yidhaahdo war duqadani maxay ka samaysan tahay maxaa la odhanaya hilib geel muqumadan maxaa laga jaray geel suqaarkani waa maxay geel baa la odhanaya mar walba mar walba xaqiiqadu hilibgeelnibay unoqonaysa marka magaca la bedelay waxba tari maayo marka calaa kulli xaal haddaad hubto saambuusa ama waxyaabaha kale aad cunayso hilibgeel inuu ku jiro waxaa waajib kugu ah haddii markii hore aad weyse qabtay inaad weysaysato haddaanad adigu ogeyn oo aad cuntay inaad weysaysataa waajib kuguma aha waxa ku jira haddaanad ogeyn inaad baadhood raadisaana mid dushaada saaran maaha waayo qofku wuxuu mukalaf ku yahay oo loo diray wuxuu og yahay oo shuruuda takliifka waxaa ka mid a alcilmu bishay qofku shaygan inuu garanaayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahy ducada nebiga ka soo aroortay sala allahu alay slam allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waxaan odhanayaa salaadda kadib markaan salaamo naqsado mise atixiyaadka dhexdiisa
ducadaasi waa ducada qaaliga ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu baray saxaabigii qiimaha badnaa ee caalimka ahaa ee la odhan jiray mucaad ibnu jabal waxaanu ku bilaabay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad inii uxibuka fillaah mucaadow ilaahay daraaddii baan kuu jecelahay falaa tadacana dubura kuli salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik rawaahu tirmidi ha ka tegin salaad kasta dabadeed inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika ilaah waxaad igu kaalmaysaa dikrigaaga wa shukrika mahadnaqaaga wa xusni cibaadatik iyo si fiican inaan kuugu cibaadaysto oo qalbigayga iyo xubnahayguba u cibaadaystaan mucaad radia allahu canhu isagu waa odhan jiroo kama tegi jirin dadka kalena waa sii bari jiren goormaa la odhanaya ducada ayaa su-aasha ay ku saabsantay ducada waxaa la odhanaya sida saxda marka salaada laga baxo cafwan intaan salaada laga bixin ayaa la odhanaya intaan laga bixin salaada ayaa ducada la odhanaya salaamo naqsiga ka hor waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi dubura kuli salaa wa duburu shayi minhu shayga duburtiisu ama dabadiisu dee isagay ka mid tahay qof walba dabadiisa ku taalla isagay ka mid tahay marka duburu salaana waa min asala oo waa aakhiru salaa waa salaada inta u dambaysa oo haddii dee salaadii laga baxo salaadii waa laga dhammaaday oo inteedii u dambeysay xataa laguma jiro sidaas ayaana yidhahdeen culimada muxaqiqiinta sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raxmat ullaahi calayhi ducada waxaa la akhrinayaa intaan salaada laga bixin wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay dadka qaarkood waxay idhaahdaan afurka waxaa la bilaabayaa eedaanku markuu dhammaado ee muaaduka eedaanka ka faaruq qaarna waxay dhahameen marka u horraysa allahu akbaru yidhaahdaba markaad halowku eebaa saxsan labada
afurka waxaa la bilaabayaa markay maalintu dhammaatay habeenku uu soo galo sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ama ha la eedaama mayaa la eedaamin markay maalintu dhammaato ee habeen uu soo galo ayaa kii soomanaa waa afuraya ilahi wuxu uhi uma atimu siyaama ila lleyl soomka dhammaystira ilaa habeenka aad ka gaadhaysa mar haddii habeenba aad gaadho khalaas waktigaada furaysa baa la gaadhay nabigeennu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi sida bukhaari uu wariyey idaa aqbala leylu min haahuna wa adbara nahaaru min haahuna wagarabat ishamsu faqad aftara saa'im haddii habeenkii halkaa uu ka soo fool yeesho maalintina halkaa ay ka daba jeediso qoraxduna ay dhacdo qofkii soomanaa wuu afuray macanaa waktigii uu afuraya baa la gaadhay haddaanu xataa waxba cunin waxna aanu cabbin soomkii maalintaa uu soomanaa uu dhammaaday marka habeenku markuu soo galo inuu soo galana waxaa lagu garanayaa qoraxdu marka ay dhacdo markaasi ayaa afurka la bilaabaya muadinkuna goormuu eedaamaya mataa yuadin almuadin hadduu yahay mid waktiga ilaaliya qoraxdo weli aan dhicin buu eedaamaya mise markay qoraxdu dhacdo markay qoraxdu dhacdo ayuu eedaamaya markaa qoraxdu haddii ay dhacday ood aragto inay dhacday oo muadinka aadaankii uu la habsaamo aadaankiisa sugi maysa waad iska afuri karta haddii muadinku uu eedaamayo markay qoraxdu dhacdana aadaankaa markuu bilaabay allaahuda u horeysa uu ku dhawaaqo ila wuxuu aadaankiisu calaamad u yahay inay qoraxdu dhacday ayaad iska afuraysa ilaa aadaanka uu dhammaynayana afuritaanka la sugi maysa sunnaha nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa in la dedejiyo afuritaanka qoraxdu marka ay dhacdaba la afuray dib aan loo sii dhigin walaa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam tantair bifitriha nujuum nebigu calayh salaatu wasala wuxuuhi ummadaydu khayr ka suuli mayso inta aanay afuritaanka la sugin xidigaha nabigeenu calayh salaatu wasalaam mar allaaliya markay qoraxdu dhacdaba waa afuri jiray saasaanu dadka u amri jiray marka afurka waa in la dedejiyo laakiin maha macnaheedu qoraxdoo soo jeeda in la afurayo qoraxdu marka ay dhacdaba waa in la afura oo afurkaan laga dibdhigin dhicitaanka qoraxda wallahu aclam
baarak allahu fiiku jasaak allahu khayr su-aashana sheekh kolley sabarnoo noqotay waxa uu leeyahay maxay diintu ka qabtaa foodhida adhiga loo foodhiyo ama ta laiska foodhiyaba isagoon qor qofka xooleba aan la socon
waxaa loo yaqaano fooridu wax fiican maaha ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ayuu ku sheegay weliba wuxuu ugu sheegay ilaahay calaa sabiili اdam isagoo markaa ku dhaleecayn wamaa kaanat salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan watasdiya salaada ay kacbada la imanayeen agteeda wax kala ma ahayn maxay ahayd foori iyo iyo sacab garaac ayay ahayd marka waa ku dhaleeceeyey marka haddii dee lagu cibaadaysto dadka qaarkood ay sameeyaan dadka qaarkood baabaa foorida iyo hinraagga iyo dhawaaqa cibaado ka dayee kuwa gaalada iyo kufaarta shabahay bay noqonayaan oo taasi iyadu waa mid xaaraan oo aan bannaanayn calaa kulli xaal qofka haddaanay xaaji keenin inuu fooriyo xoolahoo kale foorida lagu fooriyayaa waxaynu odhan karnaa waxay la xukum tahay uun hees hawleedii iyo heestii xoolaha waxa weyaan loo heesaayey laakiin ta aanay wax baahiya ama xaaji aanay keenin in la iska daayo ayaa fiican maadaama ay tahay arrintaasi arrin ilaahay uu ku dhaleeceeyey kuwa gaalada ah laakiin iyagu cibaaday ka dhiganayeen qofkaan cibaado ka dhiganahayn ee arrintaasi cabath iyo ciyaarun ay ka tahay waa waxaan fiicnayn qofka xaaja ay keentana xaaraan buu sameeyey ma odhan karna wallahu aclam sacabkuna waa lamid
su-aashan kale sheekh waxau leeyay haddii waxa weya qof aan ku idhaahdo waan ku cafiyey oo adiga darta ayaan u cafiyey muxuu xukunkeedu noqonaya yani lilaahi uma cafiyin adiga daraadda baan u cafiyey
wuxuuna qof kalu la hadlaya oo ku leeyahy qofka yanaa adiga daraaddaa baan ku saamaxay yanaa sababtaa baan ku saamaxay wallahu aclam wax dhibaatay hadalkaa kama muuqato yanaa adigaa sabab u noqday inaan saamaxo oo adigu haddaanad igala hadli lahayn qofkaa oo aanad ergo u noqon lahayn haddaanad iga maslixi lahayn manaa maan maan saamaxeen oo maan maan cafiyeen ayaa hadalka macnihiisu u dhacaya laakiin adaa sabab u noqday inaan saamaxo qofka aan cafiyo marka wax dhibaatay kuma jirto wallahu aclam
baarak allahu fiiku jasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay taraawiixda masaajid ayaan ka tagaayo dabeedna masaajid kale ayaan kusoo tukadaa markaa taasi may bannaanta
arinta noocaas a takhai masaajid masaajidada in laga tallaabsado qofku masaajidka u dhawaa u ka tallaabsado oo masaajid kale uu tago waa arrin laga fiican yahay nabiguna calayh isalaatu wasalaam uu nahiyey arrinkaa naha nabiyu can takhai lmasaajid walxadiiu fii saxiix ljaamic macnihiisuna waxa weeye rasuulku wuxuu diiday qofku masaajidkii u dhowaa inuu ka tago oo masaajid kale uu tago oo u salaad doonto arintaasna xataa fuqahada shaaficiyadu kutubta waa ku dhigaan kutubta fiqiga iyo axkaamta way ku taallaa waxaa laga soo reebaa uun haddii uu yahay ida kaana imaamu lmasjid اlqariibi mubtadican sida minhaajka iyo kutubta kaleba ku qoran masaajidka kuu dhow ka tukinaya hadduu bidcoolo yahay waad iskaga tegi kartaa islam isku mid maaha salaada qof suniyo nebi maxamed ku dayanaya aad ku daba tukato iyo salaada mid bidcoolo ah oo diin ka dhiganaya waxaanu ilaahay soo dejiy inaad ku daba tukato markaa sababtaa waa looga tegi karaa masaajidkii dhawaa waxaa kaloo looga tegi karaa masaajidka dhow haddii jamciisu uu yar yahayoo masaajidkaa fogi uu jamc badan yahay de jamca ad doonanayso laakiin taa lafteeda waxay shardi culimadu uga dhigaan in masaajidka dhow jamaacadiisu aanay cadilmahayn oo haddii adigu aad dhaafto dee weli jamaaco uu helaayo laakiin masaajidka dhowe hadduu jamaaco beelaayo jamaacada yar ee masaajidka dhow aada la tukato ayaa ka fadli badan jamaacada faraha badan ee masaajidka foog ku tukanaysa ee aada la tukato saasoo kale masaajidka waxaa loo dhaafi karaa masaajidka dhow haddii dee laga sheegaayo cilmi iyo khayr masaajidkan waxa weeyaan dhow aanad ka helahayn masaajidka fog haddii laga sheegayo cilmi iyo khayr masaajidka dhow aanad ka helahayn laakiin waxaa maanta dad fara badan ay sameeyaan oo ah imaamka masaajidkaa tukinaya ayaa cod macaan ka masaajidka noo dhow tukinayaana waa waa laga cod fiican yahay wax masaajidada looga tallaabsan kara maaha waxaanaan leeyahay qofka muslimka ah ee qur-aanka macnihiisa garanaya qur-aankana macnihiisa u fiirsanaya shegi kuma jiro qur-aanka qofka akhriyey kuu doonayaba ha noqdee qur-aanku inuu raadeynayo iimaan u kordhinayo oo qur-aanka waxa weyan uu ku khushuucayo laakiin dadku maanta waxay doonayaan codka macaan inay lafahooda ugu raaxeeyaan ee qur-aan ay dhegaystaan oo macnihiisa ay u fiirsadaan oo ay ku khushuucaan oo ay ku tadabburaan dadka badankoodu dooni maayaan dadka imaamkaa codka fiican raadinaye u lugaynaya ama gaadhiga u raacaya masaajidkii u dhowaa bal masaajidadii u dhowaa u dhaafaaya haddii la idhaahdo ka waran imaamku aayadihii uu akhriyey maxaad ka siyaadsatay inuu waxoogay madaxa yaro ruxruxo oo ku raaxaystay mooyaane waxba badan inaanu ka siyaadsan inuu sheego ayaa laga yaabaa marka masaajidada waxa weeyaan xaqooda ha la siiyo oo qofka masaajidka u dhow ayaa xaq ku leh asbaabaha aynu sheegnay ayuunbuu masaajidka u dhow qofku uu dhaafi karaa oo masaajid kale waxa weeyaan ka fog uu tegi karaa wallahu aclam wallahu aclam waxka billahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira
نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته